إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal ku soo dhowaada warka fiidnimo qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka abaabulayso jabhad ka dhan ah maamulkaas xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankoodu burbureen isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu keligiis iska maamulanayo dowladda federaalka waxaa lagu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka abaabulayso jabhad ka dhan ah maamulkaas cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa faahfaahintaas eegaya iyada oo dhowaan hogaamiyaha maamulka la magacbaxay koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen oo isaga baxay shirkii uu ku baaqay xasan sheekh kuna laabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu maamulkaasi eedeen cusub u jeediyey dowladda federaalk maxamed ibraahim bilaal oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka la magacbaxay koonfur galbeed oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay magaalada muqdisho kaga dhawaaqday jabhad ka dhan ah maamulkooda taas oo la doonayo in iyaga lagu qalqalgeliyo mar uu ka hadlayay shirkii fashilmay ee ka dhacay magaalada muqdisho ayuu wasiirku tilmaamay in halkaasi ayba ahayd goobta laga soo abaabulay jabhadda iyaga ka dhanka ah isagoona hoosta ka xariiqay in marnaba aysan aqbali doonin in jabhad hubaysan laga sameeyo goobaha ay ka arrimiyaan waxaan rabnaa inaan si kooban ugu jawaabno xubno shir ku qabtay magaalada muqdisho halkaasna kaga dhawaaqay wax u eg jabhad la rabo inay fadqalalo iyo xasilooni darro ka abuurto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sagaalkii bishii mey waxay ugu yeereen d b c balse u muuqday inay yihiin jabhad sida qaarkoodba afkooda ka sheegeen taasi ma aha marka mid ka shaqaynaysa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saa og tihiin madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wuxuu qayb ka yahay shirka madasha wadatashiga qaranka oo ka socday magaalada muqdisho shirkaasna waxaa laga soo saaray bayaanaadkii iyo communikeegii idinka aad aragteen marka wadanka iyo jihada uu aadayo iyo qaabka doorashada loo gelayo way caddahay wax oo hadda mugdi ku jira male iyadoo arrimahaas lagu soo hoosgabanayo in fidqalalo iyo fidno laga shaqeeyo cid laga yeelaya ma jirto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban ayaa marba marka ka dambeysa sii siyaadaya iyadoona dhowaan shirkii ay muqdisho ku qabsadeen ay isku fahmi waayeen islamarkaana lagu soo kala tegay qof walibana uu cambaareen iyo dhaleeceen u jeedinayo dowladda federaalk uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankoodu burbureen isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu keligiis iska maamulanayo dowladda federaalka daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankoodu ku burbureen dagaalada isagoona tibaaxay in arrintaas sabab u tahay dayacaad ka timid dowladda federaalk oo uu sheegay in aysan lahayn khibrad lagu maamulo ciidamada saraakiishii muhiimka u ahaydna deegaanadii ay ku dhinteen dib looga qabsaday maanta ciidamadii aa kala furtana kii dhintay iyo ka noolaa la kala garan laayahay oo kii dhintay xataa mashaarkiisiisa hoosiiga dhaca kii fakaday mashaarkiisiisa hoosiiga dhaca walaalow ciidankii dowladda ay tababartay meel cidlaha lagu lahay saraakiisheenii qiimaha badnaa ee ugu qaalisanaa ee tababarada gaarkay aqabe guddigood furmaha waatan wasiir xasan macalin u laha saraakiishii dadka waraaci jira wadooyin qorshe la-aanay ku baxeen dayacaalaha ay ku ba'een dhulkii baa loo qabsaday coos weynaas ku dhintay walaalkeen muxuu ahay ninka la yidhaahdo waa lagu waayay shaamacada maanta coos weyniyaa haysta dhulkii la qabtay ahaw suunuug meeshis ku dhintay ahaw yaa hayst xasan tuuri meeshis ku dhintay yaa hayst ee runtaan ka hadalna annagu ilma ma nihin wuxuu dhanka kale xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey keligii talisnimo islamarkaana keligiis iska maamulanayo dowladda federaalk sida uu doonana ka yeelo fiir wadanka madaxweyne xasana madaxweyne ka ah wasiir ka ah madaxweyne xasana askari ka ah xasana nabasugud ka ah wax walba madaxweyne xasan keligiis wasiirnaa iska magacaaban xataa ma shaqeeya tusaale yaraan ku siina soo jooga furuma wasiir ku-xigeen oo imaaraadka ayaa eelboor kusoo aadanaa layidhi diyaarado shidaal inta kusoo shugta oo eelboor ka yimid oo eelboor ku qaabili oo haddana meesha ku laabtay aawr wasiir ku-xigeenkii oo shaqadaas lahay ra-isul wasaarihii awr wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda awey oo lahay marka ya akhi fiir madaxweyne xasana ugu yir madaxweyne xasana u yir sax ma loo jooji maayo waxaan waa laysiin jooji maayo maayo ma la joojinayo war war dadka waa kala tageen dowlad goboleedyadaas maqan soo heshiisii maayo ma loo joojinayo isagoo hadalkiisa sii wato ayuu soo hadal qaaday dhulboobka ay dowladda federaalka ka wado muqdisho wuxuuna ku nuucnuucsaday inaysan cadaaladi agtooda ka jirin cadaalad ma jirto waad aragtay sida dadka ee loo barakacinayo dhul ma jiro dhulkii dowladda ee caasimada caanka ay ku aheyd oo haddii hay-adayn aynoo dhisma hay-ad walba dhulkeeda ay u baahanayso caasimada ma laga guuraha dhow giddi waa la wada gaday jaamacadihii dhulkii dowladda meeshii curyaamiinta meeshii malaafalaan meeshii kalluumaysiga meeshii maxaa laka mala tirin karto
haddaba hadalka xildhibaankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo goor sii horeysay mas-uuliyiin badan oo ka mida dowladda federaalk ay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab lagu fashilmay si kastaba maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya ayaa wajahayo caqabado badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dagaalka ah taas oo dadka ka faalooda amniga ku tilmaameen mid qalqalgelin kara dagaalka lagula jiro al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen iyagoona sheegay in tani fursad siisay awoodda mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey dagaalkooda ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa lagu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya mubaaraka cumar ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli ciidamada shisheeye ay waajahayaan caqabado aada u daran ayaa waxaa walaac lagu muujinaya dhaqaal xumad haysta ciidamada shisheeye ee shaarka loo bedelay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya kulankan ay yeelan doonaan maanta isniin ayaa la sheegaya inuu yahay mid albaabad oo xiran waxaa la sheegay inuu ku yimid codsi ay soo gudbeen dowladda federaalka iyo tan ingiriiska wuxuu kulankan yimid iyadoo dhowaan dowladda maraykanka ay diiday inay maalgeliso duulaanka magac cusub loo bixiyay ay sheeyuhu ku joogaan soomaaliya maadaama uu ka mid yahay dowladaha dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dhinac kale kulankan ayaa u muuqda mid aan waxba kusoo kordhinayn howlgalka maadaama dowladaha reer galbeedka ay maalgelinaya ay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen duulaankan dhicisoobay ee lagu soo qaaday soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga soomaaliya ayaa xaaladda usii muuqataa mid quus ah islamarkaana aysan jirin citaa kulaynaysa ama maalgelinaysa iyadoona ciidamadan ay isku soo koobeen xeryaha militariga iyagoo ka baqin qaba weeraro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga inta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu